عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا بلا علينا bal intaa casharka bilaabin kolley dee maantana waa soo madaydeen waayo qolooyinkiina dee xayaabloyin ka shayse ka imanaya kolley culays baa laga yaabaa aan dareemaya naftaydu kale dee berrina cashuuro tahay bal habeen dambaan iska maqnaanaynaa khaasatan dadka afurka kama soo gaarhayaan masaafadaa dheer intay afuraan bay soo dhaqaaqayaan dadka durugsan weeye maha dadka xaafadaha marka kuwaasaan eegayaayo habeen dambe insha allahu tacaala casharku inoo joogiy si dadku intay isaga afuraan dee isaga casheeyaan ay isaga joogaan xaafadahooda waayo socodkaa dheer markan la eego muwaasalaadkan iyo taas taasi waa mid arrinka labaad in kolley laba magacoon aan lahaa bal ama laba laqab baa meesha yaalay intaan casharka bilaabin midi wuxuu ahaa meel uu xaafid ibnu xajar ka soo naqlinayay xagga luqada un kelimada tahajada ee qur-aanka ku sugan macaanideeda marka dadkii uu macno ka soo naqliyey waxaa ka mid ahaa cibaaro ah wa qaala kuraacun atahajudu salaatuleyla khaasa kuraac marka waxaan ihi waa laqab laqabkuna weliba ma dhamo mudaafi weeye kane mudaafu ilaahi baa maqan ee magacna ma aha ninkan waxaa la arkaa dee nin kutubta inoogu soo noqdo ninka uu ku gaabsaday kuraac bal yaa soo eegay oo ninkan magaciisa ama laqabkiisa oo dhan iyo magaciisa inta soo eegtay bal gacantuma doonaya in la eego waayo waan idiin diray kow laba saddex waayo intiina soo eegtaan weydiinayaa nin kitaab u laabmay miyuu jiraa mise google unbaa u laabatay wax kitaab u noqday ma jira adaa kitaab u noqday kitaabku magacii maktabatu shaamila dhib malaha iyada kitaababaa leeya maktabatu shaamila laakiin kitaabkaad ka soo naqlisay muxuu yahay ya dhowr waay ya badru daalica shawkani waay kolley ma tarjamaynayo isagu kolley waayo waa fii man bacda alqarni asaabic qarniga toddobaad dadkii ka dambeeyey waa qarnigii toddobaad ciddii ka dambeysuu tarjameeya ninkuna waa aad buu uga horreeyey haye waay ya sarkashi okeya asirakli waa saxawiya isagu waa kitaab tarjamo waaye kitaab saddexaad ma de bas waaye qolooyinkiina kale oo google google de adiga yidhi sabti aan doonayaa casharku inoo socda markaa dee bal gogalka uu iska hawliyo hada telefoonkiinan baa ku dhufanaysaan laakiin markaa waa macluumaad baxaya bal maktabad shaamila sax waa maktabad baan leeyahay waaye magaca laqabka o dhan bal hay adiga muxuu yihi laqabka o dhan mee laqabka uun kuraacu naml mijihii quraanjada weeye waa mijo quraanjo ninka magaciisaba kuraacu naml waaye magaciisuna alhunaaiyi waaye dhimashadiisa goormaya afar boqoliya taqriiban bal markaa ka hore kuraacu namli oo magaciisa cali bn اlxasan alhunaaina waa nisbo degaanku ka soo jeedo me iska dhaafo imaka wadankiisu dee wadankan markay u dhiganayaan aye masar bs aduu asalkiisa hore waa kole waa laga yaabaa inuu meel kale ahay laakiin waa masar bal kuraacu namli waxaan ku dhaafayaa taas waa nin luqawiyo kutub luqa ayuu leeyahay magaciisii waa la sheegay mualafaad xagga luqaduu leeyahay malagaaminadiisa iyo foolxumo iyo waxyaalay kuraacu namli u yidhaahaan gaamini iyo taasoo kuraacu namliya laakiin magaciisu waa abulxasan naxwi cali waana dee kolkolba kutubtu sidaasaa ishkaalkoodu leeyahay ninkii agtoodii waa macruuf buu ku yahay mashhuur buu ku yahay markay tan u dhigtaanna dadkii dee waxaa yaqaanay kama qarsoomayso laakiin inagii buu dee inagu taagnaanayaayo kuraac qaala kuraacun waxaani kuraacun muxuu yahay magacba ama kunya ama laqaba mee kunya maahe ma laqaba ormo lama kala saaraya saxwe magac kale mid kale aan iyadna jiray bal aan eego waan kolley ma dib dhigaya sheekh maxamed cashirkaan doonaya inay socdo waayo habeen baa inaga go-ayn ninka kale alkhazaas buu ahaa alkhazaas cid soo egtay miu jira adiga mukhtaar he waa google unbaa kolley de wadahay wadahay axbile dee isaga imaka kutubtii ko maxamed ibnu jacfar waay ma wax kalaad haysa aduma kaasun ishkaalka jira suyuudi baa wuxuu leeyahay kitaab la yidhaha almusir fi culuumi luga waa kitaab laba mujalad ku mudbacay suna waaweyn culumta luqada maaha luqadii una waa culumtii luqada kitaabkana habkiisa inta badan wuxuu ku alifay habkii kutubta mustalax oo abwaabtiisa waxaa ka mida almutalif walmukhtalif almutafiq taas baa ka mida atasxiif wataxriif dabaqaat alxufaad iyo waxaasoo dhan dabaqaadkii almawaaliid walwafayaat waa anwaac bay tahay waa kitaabu taas sida kitaabkiisan kale alashbaah wanadair la yidhaha maha kan fiqiga ah maaha qawaacid ulfiqiya kitaabka lulayo ka weyn oo alashbaah wanadair la yidhahayo naxwo ah oo isaguna wuxuu ku alifan yahay habkan kutubta qawaacidka fiqiga saasuu u alifay oo dee san kale labadin ashbaaha labadooda waa madbuuc marka kitaabkiisaas baa wuxuu markuu soo dhigtay magaxa moxamed ibn alcabaas buu dhigtay dee kolleyna malaa waxaan filaya mooye inuu isaga ka dhacay inuu qolooyin kale ka dhacay mooye laakiin kitaab labaad buu leeyahay uu nimanka nuxaadda iyo luqawiyiinta uu dabaqaadkooda ku tarjameeyo oo la yidhaha buqyat lwucaat fii dabaqaati luqawiyiina wanuxaat waa kitaab madbuuca isaguna laba mujalad ku madbacaysan luqawiyiinta iyo nuxaadda ayuu taraajimtooda yahay dabaqaadkooda markuu dee kan isaga muu tarjamaynayna wuxuunbuu ka soo naqnaqliyay alkhasaas oo moxamed ibnu cabaas bay meel dhacday laakiin dee sanbuu u dhigtay moxamed ibnu jacfar kitaabkiisaas in laba yidhaaho moxamed ibnu jacfar magaciisu waa taas kolley dhimashadiisina kolley qarnigiisii yaa ii sheegaya qol dee laba keliya kusoo egtan walaa ya awsa afar boqol iyo labayo tobankii sax waxaan leeyahay nisbadani waxaan idhi tani maaha laqab waa nisbo ninkani kolley khayrawaan waa magaaladan ku taala waa tunis weeye waa magaaladii aada u shahiir ahayd oo masaajidii ugu horreysay lagaba dhisay oo meel cilmi ahayd markas cilmi ahayd alkhayrawaan taas bay iyo ahayd ma degaankiisuba aha laakiin alkhasaas nisbadani eeg waxaan alkafaar iyo albanaa dee waxaan cibaaraadkan san kuba yimi facaal kuba yimi waa nisbo waa xirfo loo nisbaynayo maxay nisbadaas noqonaysaa talo ninkani baa gacanta ii taagaya hay nin kale ma jirto hay hay xirfad maxay ah haa qasiga waa dee duudulqasi waxa la yidhaha baa jirta ama waa noocba ama khuyuudaas ama nooc xariirta oo kamida teeda u radiicsan oo duud duudulqasi la yidhahayo rabeeyaanay bar taasba way jirtaayo tan waa waxaa shaqadu ayay nisbadu tahay bal waaye halkaasaan ku dhaafay cashirkii waa inoo bilaabmay bismi illaahi araxmaani iraxiim waxaan leeyahy idinkuma wax idinku baraarujinaya laakiin dee bal haddii googolka la dhaafana oo yar roonaan layd baabu qiyaami nabiyi sala allahu calayh wasalam alleyla rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kicitaankiisii uu u kacayo salaada habeenkii taas buu baabkeedii yahay kolley nusqooyinka bukhaariga waa barhkood qiyaamu nabiyi leyla barhkood baa lafdigoodu qiyaamuleyli linabiyi sala allahu caleyh wasalam riwaayadooda ay ahayd rasuulka ilaahay qiyaamkiisii uu habeennimo aduu kacayay bal wixii kuba yimi waa si uu rasuulka ilaahay ugu dadaalayay u dheeraynayay bal iyadoo ay culays badan ka soo gaadhaya haddana iyadoo dee salaaddii isagu macaansanayo teednoo kale aanay ahayn oo yihi wajucilat quratu cayni fi salaa isaga umuurahan oo dhami macaan iyo dhadhansi iyo dee ayay u ahayd iyo raaxo waaba ku raaxaysanaye bal taas kolkol jidhkiisa xataa ay dhibi kaba soo gaadhisay si u dheeraynaya taas buu baabkeedii yahay wa qaalat caaishatu radia allahu canha caaisha waxay tidhi kaana wuxuu aha rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh yaquumu mid kaca oo istaaga waa salaad habeennimo u kacaye xataa tafaara xataa tatafadara wey ilaa ay deldelaacdo qadamaahu labadiisa qadam oo ay deldelaacaan macnaa taagniduu dheeraynayay aada iyo aad buu u dheeraynaya markaasaa waxaa dhacaysa intay bararaan sida inoo dambaysa dee bararkaa dabadiina kolkol waa taagnidii badnaa ay waxa weeyaan dhiiggii intan hoose kuba soo ururaya ayay la barari jireenoo markaasay kolkol laba dildilaaci jireen rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh taas intani waa xadiid imika mucallaqa laakiin isagoo dhan buu inoo keeni doonaa marar kaleu soo celin doonaa walfuduura ashuquuq waa bukhaari tafsiirkii lafdigan fuduur buu leeyahay waa dildilaaca fuduur laba yidhaaha infadarat ida asamaau fadarat waa aayad qur'aana bal maalan inshaqata macnaheeduna waxa weeya inshaqata kolley bukhaari bay caadadiisu tahay hadday xadiidka kelima ku timaado kelimadaasna ay qur-aankii ku sugan tahay inuu kelimadii qur-aanka hayd soo qaato isagoo macnaheeduna fasiraya ee a'imadii kaba horeysay ee kutubta luqada ama mee qur-aanka qariibkiisa kaba hadashay in badan qowlalkoodii haba soo naqliyo oo haba soo wariye waa taasoo had iyo goor kitaabkiisa way kusoo noqnoqotaa calaaqadan ka dhexaysa infidaarka iyo fuduurka ama tafadurka lafdiga hore kuba sugan oo macnaa shuquuqa iyadoo taasi qur-aanka ay kuba soo timaatan waa da'bigiisiino waa labadan dee munaasabada kaba dhexaysa uunbuu usoo qaatay ee lafdiga macnihiisu kaa weeye laakiin xadii xadiid mawsuuli waa kan xadiidka caaishada mar kaleu keeni doonaa xadaana abu nucaymin qaala xadaana miscarun can ziyaadin qaala anahu qaal سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول قريبا iyadoo kitaabku haatan waxoogaa dee aynu soo wadnay asaaniid badanna aynu soo aragnay ragagga axaadiistoodu ay kooban tahay uun mooye dadkay axaadiistoodu badnayd ee kitaabka ku sugnaa qaaliban waan soo marayba marka in badan oo ruwaadaan arkaynaa waa ruwaad ay noo horeysay oo dikrigoodii noo horeeyo isku baraarujin iyo isxusuusinuun mooye dee horaa laga yaabaa inaan mid mid ugu soo joogsanay abu nacaymna qaaliban dee waaba inoogu jiraayo haddaanu habeen inaan arag habeenka kale ama habeenka ku xiga waabaan arkaynaa sheekhan bukhaariye fadl ibnu dukayn miscar ibnu ziyaad iyo ziyaad ibnu cilaaqata oo xadiidka sheekhiisanaana iyaguna way inoo horeeyeenuun dee meele horeynu kuba soo maray markaa saxaabigii muqiirat ibnu shucba wuxuu yidhi in kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam laa yaquumu intu waa ti almukhafafa min athaqiila asalku inahu buu ahaa waa la takhfiifiyey damiirkeedna waa lisha'ni markaas inuu sha'niyo kaana wuxuu ahaa nebiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam la yaquumu mid kaca aw la yusalli waa shaku min araawiya waa isla mid waa tukanayay xataa tarima ilaa ay ka bararto qadamaahu labadiisa qadam aw saaqaahu ruwaadda qaarkood shaki la-aan bay ku wariyeen xataa tarima qadamaahu halkana dee waa isla mid oo waa laba xubno dee saaqii iyo qadamkii way kala sarreeyaanuuna waxa weeyaan bararka mid gaadha kii kale waa gaadhayaa xataa tarima ilaa ay ka bararto qadamaahu labadiisa qadam ay ka bararaan aw saaqaahu ma labadiisa kub ay kaba bararaan lafdiga tarimana waa warima mudaariceedii weeye warima yarimu kollayna shuraaxda qolooyinkina ama xataa fatxubaari oo kale iyo halkan wuxuu soo naqlinayaa lafdigan imaka ama ficilkan lafdigan aan hayne xataa tarima waa suu kaba cabir isagu iyoda qayrkiiba ay soo naqliyeen in meesha shuduud jira ama uu shaad yahay kollay shuduudka ay sheegayaanna wax kale maaye ficilkani markuu warima uu ficilo baabkeed yahay qiyaasku wuxuu ah inuu yafcalu mudaariciisu ku yimaado mudaariciisna yafcilu buu ku yimi marka maadiga iyo mudaariciba way kasirsan yihiin faciila yafcilu dee waanay koobantahay afcaasha caynkaa kuba timaadaayoo qiyaas ma aha markaas waa shuduudkaas waayo dee kolleyna kutubtan sarfiguba waa inaa ay soo qaadayeen ayay kaba mid tahay oo dhowr iyo tobanay tirin jireen ama waxoogaa ah de adigu malaa kuwa laba kuwa wejka keliya ah haddaan eegno skan ay kuba mid yihiin shuduudka sheegayaan wax kale ma haddaad shuraaxda qaar kuba aragtaan lafdigaa shaad wax kale maayo waa intaas xataa tarima ilaa ay barartay qadamahu aw saaqahu fa yuqaalu lahu waxa lagu odhanayey fa yaquulu uu odhanayey manaa waxaa lagu odhanayey halkan wixii lagu odhanayay maquulka ahaa iyo ciddii ku tidhi labadiiba ma magacowna waa lagu odhanayay unbaa inoo taalo waxaa lagu odhanayay maxaa lagu odhanayay sayaa yidhi markaa maquulkii waa wixii lagu yidhi ah iyo qaacilkii labadaba halkan imika way ka maqan yihiin oo inooguma sugna laakiin isagoo waxa weyaan xadiidkan soo celin doona meel dambe kitaabu tafsiir ayaa waxaa kuba sugnayd faqiila lahu gafara allahu laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar waa kitaabkun bay kuba sugan tahay waxaa lagu yidhi qaacilkii ma magacaawne laakiin maquulkii ayaa xusan oo ah wixii lagu yidhi muxuu ahaa gafara allahu laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar waxaa kaloo iyadna kitaabkan ku sugan in layidhi lagu yidhi atatakalafu hada waqad qafara allahu laka maa taqadama min dembika wa ta'ahar macnaa masen baad isugu kalifaysaa ood cibaadadan aad dee waxa weeyaan isugu dhibaysaa ood isugu hawlaysaa iyadoona dembiba aanad lahayn iyadoo dee gaadhay heerkaa lugihiisu ay barareen baamay daldalaacaan sida laftiga hore inooguma sugan waxaa kaloo iyadna xadiid caaisha waa xadiidka caaisha ayaa waxaa weyd inay iyadu tidhi lima tasnacu hada yaa rasuula allahi waqad gafara allahu lak maxaad waxaan u samaynaysaa san isugu gelaysaa iyadoo ilaahayba dembigaagii dhaafay fayaquulu markaa rasuulka ilaahay wuxuu ku jawaabayay salawaatu ullahi wasalaamu calayh afalaa akuunu miyaanan ahaanayn cabdan addoon shakuuran shukri badan macnaa haddii dembigaygii lay dhaafay miyaan ka tegayaa tahajudkiioo marka aan noqdo addoon dee aan rabbigiiba aan u mahadnaqin ama aan kuba shukrin aan noqon ahayn oo macnuu waa maxay iyagu tay u qaateen dee kol haddii aanu dembiba lahayn dembiba aanu lahayn inaan dee cibaadadan iyo umuurahan badan iyo inuu iskuba howlo baahideedba aanay ol rasuulka ilaahina salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh wuxuu uba sheegay maqfiradaas baaba ah inuu shukrigii sii siyaadiyo nicmadaa weyne ilaahay ugu nicmeeyey isagoo mudan baa ilaahay siiyey waa ugu nicmeeyey marka inuu shukrigii badiyo shukrigina camalkan uu la imanaya shukri ah inaan badiyo salaadan iyo tahajudkan taas baabuu sabab uba yahayba weeyo taas buu yidhi oo macnaa maqfiradan baaba sabab u ah in aan sii siyaadiyo daacadii oon badiyo oon rabbi uguba shukriyo oon markaa noqdo cabdi shakuura ama addoon ilaahay had iyo goor kuba shukriyo xadiidka taynooguma suganna waxaaba weeye su ibnu badaali ay yidhaahaan shaksigu markay cibaadada noqoto macnaha waa shiddadii iyo wixii culaysku ku sugnaa uu laba yimaado xataa badankiisiiba taasi ha dhibayse laakiin taasi idlaaqeeda maaha rasuulka ilaahay taasi kumay keenayn malal iyo inuu daalo inuu ka cajiso marka dambeba cibaadadii faraha ka qaada kumay keenahayn haddii ruuxuu cibaado badsanayo waxaa arrintu ay tahay waa qadar uu kalaba yimaado uu daa'imi karo qadar uu kalaba yimaado aan ku keenayn malal in allaha laa yamalu xataa tamalu waayo hadduu malal yimaado ajrigii iyo hawaabkii waa ka joogsanaya dee hadduu cibaadadii farah ka qaado dadka badna saasaa iyaga kuba imanaysa laakiin rasuulka ilaahay jaanibka waa looga aaminahaa oo wax kasta oo culaysa iyo dhib oo cibaadadii ugaba yimaada isaga inuu cibaadadii ka caajiso ka wahsado malal ku yimaado taas iyadu waxa weya in cibaadada rabbigii bal uu macaansanayo ilaahay baa quradii ishiis iyo waxay ishiisu qaboosanse kaba dhigoo kamudaalayn markaa ma noqonaysa in laba yidhaaho dee dadkii oo dhan baaba tan ay xaaladoodu tahay oo cibaadadii xataa dhib kasta ha kaaba soo gaadho in cibaadadii la badsado ee waxaa shardigu noqonaya ama arrintu inaanay keenintaasi malal ruuxii aanay kuba keenin iyo cazi saas baa rasuulka ilahi uhi khuduu min alacmaali maa tudiiquun fa ina allaha laa yamalu xataa tamalu camalka waxaa kala timaadaan inaad weligiinba karaysaan aad wadi kartaan idinkoo duruuftaa kala duwanee idinku imanaysana aad daa'imi kartaan oo markaa ajriga iyo hawaabka sida idinkuba socdo afalaa kuna cabdan shakuura baabu man naama cinda saxar hada kani baabu bayaani man bal baabkii caddayntii weeye shaqsigii naama seexday cinda saxari waqtigii suxuurta oo macnaa waqtigan suxuurta oo dee ah waqti istikfaareed waqtigaasna waxa weeyaan dee saxartuna waa dee qabla alfajri uun waqtigaa fajriga kaba horeeya bal ciddii seexashada ujeedada seexashada waqtigaa la seexday ruux tahajuday oo cibaadaysa hadduu waqtigaa seexda wax ba'si oo ku sugani ma jirto oo waqtigaas ba'si kuma sugna rasuulka ilaahayna waqti uu seexdo waqtigaas iyo waqti aanuu seexanba uu lahaaye bal wixii ku yimi ee ku soo arooray seexashadaa cinda saxar laba seexanayo xadaثna caliي bn cabdالlahi qala xadaثna sufyaan qala xadaثna cmr bnu dinaari ana cmr bna awsi ahbarahu ana cabdالlahi bna cmr bn اlcaasi radi allah canهma ahbarahu ana rasuula اllahi slى اllah عalيه waslm qaala lah sanadka sufyaanku waa sufyaan bn cuyeyna kolleyna ishtibaah xaggiina inuu dee ma filaya haatan inaad taa garan waayeysaan waayo cali bnu madini sufyaan thawri lama kulmin aslan waa sida inu wax kaga wariyo mooye toos waxba ugama wariyo markaa sheekhiisu waa sufyaan ibnu cuyeyne un in camr ibnu awska ka dambeeya intooda kale waan soo mareeye camr ibnu dinaar iyo cabdullaahi ibnu camri u dhexeeya horta waa nin taabiciy oo taabiciintii waaweyneyd oo aabbihiina saxaabiya oo reer daa'ifa ama reer haqiifa waana taabici kutubta lixda aba ku wada sugan oo hiqa ah baan leenahay in camr ibnu dinaarna waa taabici kale una waa dabaqadii isaga ama waa dabaqadii zuhri iyo qataade iyo dabaqadoodii markaa laba taabici baa xadiidka kala warinaya wuxuu yihi markaa haddaba cabdullaahi ibnu camrin ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala lahu rasuulka ilaahi baa ku yidhi axabu salaati ilى اllahi salaatu daawuud calayhi الsalaam kollay cabdullaahi ibnu camrin oo isagoo nin markaa dhalinyaro ahaa aada raqbo badanna cibaadada iyo daacaadka u lahaa taa daraaddeed badsanayay salaadii habeennimoon habeenkii seexan ba jireen soomkana badsanayoo maalin kastaba soomi jiray oo taasi markii dambe aabihii camr bnu caas uu rasuulka ilaahay uba sheegay isagoo ugaba ashkatoonayo haweeney xataa markaa loo guuriyey aanu xaggeediiba dayin habeenkii arooskiina xataa xaggeedii aanu dayin xadiidkiisaasi duruq badan iyo riwaayaad badan buu leeyahay marka in badan oo ka midna kitaabka way nooguba imanaysaa xadiidkan iminkaan haynaana waa markii ugu horreysay laakiin rasuulka ilaahay baa ku yidhidani qayb bay kaba tahay markaa rasuulka ilaahay u yimi ama uba yeedhay ee uu sheegay ku yidhi waxa miyaha xalay sheegay inaad habeenkiina aada salaad u kacdo maalintiina soomto rasuulka ilaahayna uu ku irshaadinayo ku hanuuninaya bal sida u toosan ee cibaadadanna uu kula iman karo ku daa'imi karo bal in xuquuqda lagu leeyay ama badankiisu ku leeyay ishiisu ku leeday zawjadiisu ku leeyihin cidda zawj yaaranaysa iyo ehelkiisa uu ku leeyahay na uu gudan karo eenu markaas u dayici karin haddaba kaas buu qeyb kaba midayo markaa waa in xadiidkii kaba mida dheeraa ee duruqda badan iyo riwaayaadkana lahaa kitaabkuna uu dee abwaab kala duwan buu inoogu keeni doonaa xadiidkan markaa qayb ka miduu yahay waana markii ugu horreysay uu qayb ka soo qaato wuxuu ku yihi rasuulka ilaahay isaga isagoo u sheegay waayone salaad oo dhan bu habeenkii o dhan buu soo jeedaya ma seexanin maalin oo dhanna waa soomayo soomkiina ma afurahayn markaasaa rasuulka ilaahynb wuxuu u sheegay in jaanibkaa laga mudan yahay cibaadata ugu mudan ruuxii badsanayana salaad habeennimo iyo soomba waa tan oo axabu salaati salaata loogu jecel badan yahay ilallahi ilaahay ugu jecel yahay salaatu daawuuda calayhi salaam nebi daawuud salaadiisii weeye waxab siyaami waa salaad habeenkii la tukado waa salaada habeennimo waxabu siyaami ila allahi soomka loogu jecel beedanya ilaahay xaggiina ee ugu jeceliyena siyaamu daawuuda waa soomkii sunno ahaa seebuu u tukan jiray seebaan uu soomi jiray waa kan wakaana wuxuu ahaa yanaamu mid seexda nisfo leyla habeenka barhkii buu seexanayay wayaquumu uu kacayay uluahu habeenka afar saddex meelood marka loo qaybiyo meel ahaan wayanaamu haddana wuxuu seexanayay sudusahu lix meelood habeenka marka loo qaybiyo meel ahaan buu seexanayay taasi waa salaadii wayasuumu yowman maalin buu soomayey wayuftiru yowman maalinna uu afurayay rasuulka ilaahay marka hore isaga intan in ka yar baabu faray inuu waxa weeyaan qur-aanka bil ku aqriyo isagoo habeenkiibuu dhammaynayo kolba intii markaa ka soo degtay inuu bil ku aqriyo oo dee waa inuu intan ka yarna soo jeedkiisuba noqdo iyo salaadiisu soomka wuxuu u tilmaamay dee waxa weeyaan inuu bishiiba saddex sha kaba soomo isagaa lahaa may intaa in ka badan baan karayaayo dee in ka badan sidii uu rasuulka ilaahi wadaybaa dee waxa weeyaan halkan buu u gaadho waa heerkii ugu sarraysay salaad iyo soomba marka wuxuu nebi daa-uud salaadiisaas ayaa ilaahay salaad uguba jeceliyo habeenka kale barhkii buu seexanaya bal habeenku hadduu isleegyahay oo kale iyo maalintoo labayo toban saacadood habeenkii aan ka soo qaadno maalintii oo dhan dee waana nebi bal dee melikna waa ahaa xaakim dadkiina kala saarayay maalintii oo dhan hawshaas iyo masaalixdii khalqiga mid diineed iyo mid adduunyaba uu kuba jiray marka habeenku markuu galo ayuu barhkii seexanayay waa isagoo nisfu leyl awal buu seexanayay waa si uu tacabkii maalintii iyo hawshii maalintii oo dhan uga raaxay si ugaba nasto jidhkiisa uu raaxo u helo bal marka haddaan idhaahno labiyo tobankiibaa uu niskiisu noqonayaa in uludkiisi markaa maxay noqon uludku markaa uu habeenkaan labiyo toban saacad ka soo qaadna afar saacadood buu noqonayaa marka waa habeenka nuskiisii wixii kaba dambeeya oo afartii saacadood ee ku xigtay weeyaan oo habeenka in qaybtiisii dambe ah taas buu markaa nebi daa-uud uu kacayay waana wakhtigaa dee aynoo dambaysaba ilaahay subxaana watacaala nusuulkiisa iyo inuu odhanayo hal min saa'ilin taas afar saacood buu haddana salaad u taagnaanayay afar saacood markuu taagnaado habeenka suduskii haddaan dee habeenkii saas oo kale labayo toban saacad ka soo qaadnay wakhtigaa uu muctadirka yahay in suduskiisu laba saacadood buu noqon waa cinda saxr waa waqtiga suxuurta markaas waana waqtiga labadaasna uu seexanayo markaa tan dambe maxay ahayd oo seexashadiisan dambe imika uu seexanayay dee soo jeed afar saacadood oo dhan uu salaad u taagnaayo oo ilaahay subxaanahu watacaala uu caabudayay waxa weeye hadduu intii habeenka ka hadhay iyo isku bixiyo haddana maalintii ilaahay hawl badan baaba sugayse tacabkii soo jeedkiiy waxaa si u muuqan lahaaye laakiin labadan saacadood waa raaxaysanayey waa seexanayay oo wuxuu kacayay markaa subaxdii isagoo nashaadaysanoo inna wax daala iyo wax aathaar saharkii iyo soo jeedkuu leeyahy aanay kaba muuqan ayuu taasi arrintiisuba ahayd marka taas baa waxa weeye ilaahay xaqiisiina waa gutay naftiisiina waa kanoo waa u raaxeeyey dee cibaadada badanna waa laba yimi markaa salaadtaasaaba ilaahay subxaanah watacaala uguma jeclaa xagga kale salaada in soomka dee maalinna waa soomaya maalinna waa furayo taasi way ka mudan tahay oo way ka fadli badan tahay isagoo ruuxuu yidhaha sanadii oo dhan xataa ayaamii dee soomku xaaraamtaa haba afure sanadii oo dhan baan soomayaa waayo waxay inoo dambaysa laa sooma man sooma alabada rasuulkii ilaahay inuu yidhi tan oo ee maalinna waa soomaya maalinta labaadna kol hadduu afuro yahay oo wixii bal matalan jidhkiisu cunto iyo waxyaalo uga baahnaa sharaabyo uu qaadanayo wixii bal maalan maalintaa hore kaba dhinmay maalintii labaad buu uga soo noqonayaayo waa cibaado in waxa weeyaan cibaadaadkii kale isaga korkiisa ahaaye ama xuquuqdad haba noqdeen iyo xaq ilaahayba kama daciifayo laakiin ruuxa yidhaha sanadii oo dhan baan wada soomayaa cibaadaadkii kale hadday tahayeen soomka ahayn oo dhan faruhu ka qaadaya uu kaba daciifayaayo dee waxa weeyaan tawaasun baa imika tan kuba sugan oo wixii madaalibtii jasadkiisa iyo daacadii ilaahay subxaanah watacaala waxay keenaysay iyo xuquuqdii kale laasimaysay baa intiiba uu isku wada ilaalinaya labada xaalaba oo taas baa markaa ilaahay subxaanah watacaala soomkiisa iyo salaadiisuba ay ahayd ta ilaahay uguma jecel yahay waana arrin baan leenahay cabdullaahi bnu camrin uu farayuu leeya intaa ha kaba badina haddaad intii ka yarayd aad diiday intaa ku gaabso intii ka yarayd haddaad adigu leedahay mee wax ka badan baan karaya wax ka badan baan kabarayaa intaa kuba gaabso taas rasuulka ilaahay leeyahy salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadiidka ta inooguma suganna waxa weeyaanun waa oo kolley may hortaba la xadiidan wada gaadhsiino xadaثna cbdاn qال أخbarnي أbي عن شhuعبة عن أشcث qال smictu أbي qال smictu masruqa qال أنh qاl cabdاn cabdالlahi بn cثmaan horey nuu soo maray sheekhan bukhaarي aabihina cumaan ibnu jabalaa la yidhaho maanta aabihii buu kaba warinayaa ashcadka shucbo ka dambeeyaana waa ashcad ibnu abi shacthaa ama ashcad ibnu sulaym ibnu aswad oo isaga iyo aabihiina horeynu usoo maray isaguna aabihii buu ka warinaya laba ninoo markaa mid kastaba aabihii ka warinaya nooguma sugan ashcadna aabihii abushacthaa oo sulaym ibnu aswad la yidhaaho ayuu kaba warinayaa cabdaanna waa laqab ee magaciisu cabdullaahi ee aabihii cumaan ibnu jabala ayuu kaba warinaya marka awshactha ayaa wuxuu yidhi samictu masruuqan qaala sa'altu waxaan weydiiyey caaishata radia allahu canha ayulcamali camalka keebaa kaana ahaa ama camalka dee waa ka ka mide ama keebaa kaana ahaa axaba ila nabiyi sala allahu calay wasalam camalka dadku ay laba imanayaan ee cibaadaadkaba ah keebuu ugu jeclaa rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh qaalat waxay tidhi addaa'imu ay axaqu lcamali ilayhi addaa'imu camalka ugu jacayl badnaa rasuulka ilaahay waa ka daa'imka ka joogtada loolaba yimaado maha ka badan badan badan ee marka muddo la wada faraa laga qaado maha taas wey camalka kolna lala yimaado kolna laga tago ma aha ha yaraade hase badnaadee waa camalka adigu haba yaraadee daa'imkee joogtada waayo wixii joogto loo sameeyaa ma yaraanayo dee kol haddii weligeedba lalaba imanayo intaasi wax badan unbay noqonaysaa camalka daa'imka ayaa rasuulka ilaahay uguba jeclaa qaalat waxay tidhi qultu waxaan idhi buu yidhi waa masruuq baa odhanaya mataa kaana yaquumu rasuulka ilaahay habeenkii markaay noqoto goormuu kaci jiray qaalat waxay tihi yaquumu wuxuu kacayay idaa samica markuu maqlo assaarikha ka dhawaaqaya waa digaaga diigga oo had iyo goor habeenka gelinkiisa dambe ayuu dee dhawaaqaa markaa uu maqlo ayuu kacayo habeenka intiisii hore dee markaa uu seexanayayba waa waqtiyadan nebi daa-uudba kacayay uluthulleyl habeenka uludkiisa ah taas buu waxa weeye ayuu rasuulka ilaahay habeenka gelinkiisa dambe ayuu kici jiray macnaa kicitaankana maxay ahayd salaad buu u kacaya oo salaaddii taajudka iyo salaaddii habeenimuu tukanaya riwaayo kale inoo dambayso waa tan xadaثna moxamed ibnu salaamin qaala akhbarana abulaxwasi can alashcafi qaala anahu qaal idaa samica asaarikha qaama fasallaa waa xadiidkii hore uun dariiq labaad uu leeyahay waxaa inoo soo biiray fasallaa oo halkii hore uu kacayay unbaa inooguma sugnayde wuxuu u kacaya maxay ahayd dee waa salaad buu u kacayaa iyo tukasho oo markuu maqlo kaa dhawaaqaya iyo saari qaylinaya oo sarka waxaa la yidhaha waa asixatu shadiide ayuu qaama kacayayoo fasalla uu tukanayay abulaxwaska sanadka inoogu suganna waa salaam ibnu sulaym horeynuu usoo maray ashcana waa kii marka dhoweydba sanadka inoogu sugnaa macnuuna maaha ashcad baa imika intan yidhi oo sanadka intii kale way maqan tahaye sanadkii horea inoogu sugan halkanoo waa can abiihi can masruuqin can caaishata kaas buu noqonayaa ee lafdigaa fasalla unba riwaayadii shucbo aan ku sugnayn oo riwaayadan abulaxwas waayo shucbana ashcad waa ka wariyey abulaxwasna ashcaduu kaba warinayaa tiisay markaa ziyaadadan ku sugantahay fasalla laakiin taa kalena waa wixii loo jeeday un bal xadiidka waxaa iyada inoogu sugan kaa hore ama guud ahaanba xadiidkan iyadoo laysku boorinayo ruuxu camalkii haba koobnaadee inuu daa'imo oo rakacaad yaroo kooban oo uu weligiiba dee laakiin daa'imay bal maalan ka soo qaado ruuxu hadduu dee witri tukanayo ragcadi way ugu yar tahay man axaba an yuutira biragcatin falyafcal rasuulki ilaahay baa yidhi saddex ragcadoodna waa ka dhigan karaa man axaba an yuutira bialaain falyafcal shanna waa ka dhigan karaa rasuulka ilaahay toddoba kamuu yarayn oo toddoba inka yar lamuu imanba haddaba bal maalan waxaa ka soo qaad saddex ragcadood oo isagu dee cishaa'iga dabadi ama ha tukada ama ha u kaco uu tukanayo laakiin uu daa'imo ayaa rakacado badan oo intuu sanad iyo laba ama bilo uu la yimi faraa kaba qaado tan baa ka fadli badan sababtu waxa weeye tan ajrigeedii waa socdaa haba yaraatee kol haddii aan laga teginna waxaa mar kasta lalaba imanaya uu badnaanuun ajrigina waa soconaya ma go-ayo camalkan kale inkastaba ha la badiyee marka wixii uu faraa ka qaadu ka caajiso ruuxuu kaba tago ajrigina waa go-aya in allaha laa yamalo xataa tamallo bal maalan ajrigiisna waa go-aya marka camalkan waxa weeyaan kooban ee la daa'imo ayaa ilaahayna subxaana watacaala uguba jeceliyay rasuulkiisina uguba jeclaa xadiidkana inooguba sugan intaas arrinta kale inooguba suganna waxa weeye kalo hadii layidhi kaa lagu daa'imi karayo lasku markaa laysku tilmaamayo oo layskuba boorinayo aliqtisaad fi daaca rasuulka ilaahay oo kale ma nihin isagoo lugihiisu ay barbarariyeen isagoo taagan oo markaa isagu marna dee daacadii kama caajisahayne maalan bal ha ilaaliyo inta uu cibaadada u nashaadaysayan wuxuu laba iman karee welibana duruuf kastoo ku timaadana uu daa'imi karo bal taa ha laba yimaado oo taa ha laba ilaaliyo taasi waa taxadiidka inooguma sugan xaggan kalena rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh waa kici jirayoo waxa weeyaan waa aqlabkii waqtigiisii waayo xadiidkeedaaba kuma sugnayd habeenka bilowgiisana witr waa tukaday dhexdiisa waa tukaday aakhirkiisa wantaa witru ila saxarba kolley axwaal kala duwan buu lahaa mar kalena waan soo yar qaadi doonaa taasbe inta caasharkaan kuma jirne laakiin bal rasuulka ilaahay habeenka gelinkiisa dambe ayuu kacayay muxuu kacayay salaad buu u kacayay bal taasba iyadoo salaadiina waa salaadiisii habeennimo xadiid kaleo leedahay baa kan ah waana ka tarjamadu inoogu sugantahay baabu man naama cinda saxar nebi daawuud xadiidkiisi waa inooguba sugnayd oo dee sudusku wuxuu noqonayaa waqtigii suxuurta amaa xadiidkan waqtigaasu kacayay ilaa waqtiguu ku jirayey ma ilaa waagu ugu berinayey mise waxa weeyaan markuu salaadiisii dhammaysto waqti uu ka nasanayay baa jirtay lafdigan hore xadiidkan hore ee ay shucbo iyo ashcad iyo adigu ama ashcad lagama warinayo iyada taa inooguma sugna ama xadiidka masruuq oo xadiidka loo caaisho kan waxay tiri wuxuu yihi musanifku xadaanaa muuse bnu ismaaciil qaala xadaanaa ibraahim bnu sacdin qaala dakara abi can abi salamata can caaishata radia allahu canha qaalat anaha qaalat muuse bnu ismaaciil tabudaki maanta wuxuu ka warinaya ibraahim bnu sacad laakiin cibaara ii taalla ibraahim bnu sacad muxuu yihi dakara abi aabbahay wuxuu sheegay cibaaradu kuma cadda inuu aabbihii ka maqlay oo imika halkan oo kale dee xadaanii iyo samictu iyo waxba muu odhane dakara abi un baaba imika uu yidhi halkan lafdiguna kaba muuqdo wax keenaya samaac keenaya ama itisaal xadiidkii uu xidhiidhay keenaya lafdigan inoogaba muuqdo aabbahay baa sheega buuhi laakiin xadiidkao abu daawuud iyo ay wariyeen waxaa kuma sugnaa markaas xadaanaa ibraahim bnu saciid waa can abi can abiihi oo bal xadiidkii kolley aabbihii buu kaba wariyey aabbihiina sacd ibnu ibraahim baaba la yidhaahaa labadoodabana hore inuu soo maray ibraahim ibnu sacad iyo abi sacd ibnu ibraahim abi sacd baa wuxuu ka warinayaa can abi salamata abi salamana waa adeerkii waayo ibraahim ibnu sacad ibnu ibraahim ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf weeye sidaan hore usoo ogaanay ibraahim ibnu sacad ibnu ibraahim ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf dee abu salamana waa abu salamata ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf markaa ibraahimna duu aabbihii ka wariyey aabbihiina adeerkii aabbihii ibraahim la dhashay ayuu kaba warinaya iskooye yaanay noqoninbe wuxuu ihi markaa can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi ma alfaahu muu helin asaxaru waa waqtiga suxuurtu damiirkan alfaahuna waa rasuulka ilaahay bay ujeedaa tacni nabiya sala allahu calay waslm waata inoo taalla macnaha muu la soo kulmin oo ma helin saxarku cindii aniga agtayda uma gelin ilaa naa'iman inuu yahay mid hordo mooye salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo caaisha waxay leedahay rasuulka ilaahay iyadaa tidhi markaa asaarikh ama diigu qayliyo habeenka gelikiisa dambeu kici jiray salaadiisii uu dheeraynaya buu tukanayaa kolley waa saacaduu taagnaanayaa marka wakhtigaa suxuurtana suxuurtana wakhtigan dee habeenka aakhirkiisa ee fajriga uun kaba horeysa taas baaba laydhaa bal waana wakhtigan dee ruuxii dee saa'imkaana suxuuranaya ama saxar wakhtigaasba weeye haddaba wakhtigaa waa beriguna uu dhow yahay rasuulka ilaahay salaadiisa wuu dhammayn jiray witrigiisa waa khatimi jiray markaa waa jiibsan jirayoo qaaliban wakhtigaasi waxay u geli jirtay rasuulka ilaahay markuu aniga agtayda joogo gurigeeda joogo dee waxaa la arkaa sagaal habeen buu habeen kaba imanayay ama markii dambe sawda meesha ay kaba baxday sideed habeen ama dee ayuu markaa habeen kaba imanaya bal iyadu laba habeen bay lahayd markaa sawda meesheeda ay kaba baxday siisae wakhtigaa rasuulka ilaahay wuxuu la soo kulmayay un saxarku isagoo hurda taas bay tidhi bal markaa iyada baabka horta baabu man naama cinda saxar xadiidkaa hore iyo kan dambeba way nooguba sugantao intan u dhaxaysana wakhtigii uu qiyaamkiisu bilaabmaya inoogu sugan markaa wakhtiga qiyaamkiisu dhammaanayeyna haddaan wax ka duwani taas dhicin oo wakhti ka horeysaba ama aanu witrigiisii tukan ama wakhtiyada qaarkood aanu iyaday rabadaanba tahay wakhtigaa intuu suxuurto salaadiisu waxba aanay u gaadhin siduu tarjamo dambe inooguma keenayo wakhtigaas suxuurtaa aadaanku dhow yahay horta waa nasan shidiray ama ha seexdo oo ha gamo ama ha dhacdo inuu jiifsado uun oo bal maalan taas laakiin taas ay caaisha imaka xadiidka inooguma sheegaysaa laftigan ilaa naa'imanna culimmada qaarkood waxay ku fasireen mudajican calaa janbi isagoo jiifa oo axaadiid baa kuwa timo horena qayba inuu soo maray rasuulka ilaahay markuu witrigiisa dhammaysto inuu jiifsan jiray taas dee salaada subax labadeeda ragcadood ka horreeya markuu tukado inuu jiifsan jiray labaduba waa waxaynu malaa dee mid way dambaysaa midna waan soo aragnay markaa kale dii xadiidkaa kale jiro hurdadan ay sheegaysaa naa'imantani waa mudajican calaa janbihi oo waa jibsiga xadiid kalena maxaa kuba sugnayd caaisha inay tidhi markaa witrigiisa dhammaysto fain kuntu yaqdaana xadaanii waila dajac haddaan soo jeedo oon markaa soo jeedo waaba ii sheekayn jiray haddii kalese wuu iskaba jiibsan jiray markaa taas bay deeta ugu fasireen bay inay tahay imaka halkan jibsiga ay tahay laakiin waxaan leenahay rasuulka ilaahay kolley axwaalo kala duwan buu lahaa kol uu seexdaba wakhtigaas oo intuu seexdo xadiidkii ibnu cabaasna way kuba timi intuu seexdo bal uu quuriyo markaasna haddana marka aadaanku kaco iskaba tukado taasna way jirtay koluu dee aanu jiinjiifsadaba eh laakiin aanu gaminna way jirtayoo kol uu marka suxuuri sugayso intuu salaadiisii dhammaysto uu suxuurto haddana salaada u baxaaba way jirto intuba waxyaala kala duwane laakiin waqtiyada qaarkood oo uu seexanayay ayaa jirto imaka tan ay leedahay maa alfaahu saxaru cindii ilaa naa'iman maaha fii kulli alawqaat walow cumuum imika laftigu faa'iidaynayo laakiin suurooyin laga soo reebayaa jirta oo kuwaan magacownaya saa daraaddeed baa u sheekhu raximah llahu tacaala tarjamadan u raaciyo wuxuu yidhi baabu man tasaxara hadakani baabu bayaani man tasaxara ruuxii suxuurtay falam yanam aan seexan xataa salla subxa eeg labadii tarjamo waa israaciyeen tarjamadii hore maxay ahayd waa ruuxa seexday cinda saxar isagoo intii hore soo tukanayey tanna waa tukaday oo salaadii habeenka gelinkeed dambe waa tukaday salaadii habeennimo ee laakiin waaba rabadaan oo markii uu dhammaystayna uu suxuurtay dee suxuurtii dabadeedna salaadii baaba gaadhay oo salaadiiba uba baxay bal taas buu cidiyanoo marka waxaan leenahay un xadiidkaa hore cumuumkiisu cumuum haba ahaadee laakiin suurooyin laga soo reebayo khaas yeelayaa jira waxbana kuma fasirayno naa'imanta mudajican kuma fasirayno xadaanaa yacquub bnu ibraahima qaala xadaanaa rawxun قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه يعقوب بن إبراهيم الدورقي كلي يعقوب بن إبراهيم وكلا إن يرون كيردن بأيو يسوي قلوين كان أن يما كبصوا بحنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ران عبد الرحمن النعوف يسونا إبراهيم أو دلاي قيس كاس كوامي دي واتشرا إسنا كتاب كان نوغبا سوغانا كلي الدورقي كتبت اللحدة أبا كوضا سوغانا وشيخ وضاء هرانا ينوصو عرقنا روحنا وإن عبادة horena marre waxaan soo sheegnay qataadatu mnu ducaama kol hadduu meesha joogo saciidka isaga ka warinaya la idlaaqaa waa saciid ibnu abi caruuba ninkaas weeyaan oo weliba dadka marka la eega axaadiida qataada dadkii ugu yaqaanay ahaa ama lagu tirinayo min ahbati nnaasi fii qataada axaadiida qataada dadka sugitaanka badan inuu kaba mid yahay weeyaan saciidkani waa saciid ibnu abi caruuba wuxuu ihi anas ibnu malik ana nabiy allahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay iyo wa zayd bna haabitin zayd bnu thaabit radia allahu canhu tasaxaraa way suxuurteen macnaa rasuulkii ilaahay iyo zayd baa waa zayd ibnu thaabit baa habeen habeenada ka mida wada suxuurtay waa gurigii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh falamaa faraqaa markay ka faaruqeen min saxuurihimaa suxuurtoodii waa tasaxurkoodii ay ka faaruqeen siintu way fadxisantoodee waa wixii lagu suxuuranayay haddii min suxuurihimaa la idhahna waa ficilka naftiisii bay noqonaysaa ficilkii samaynta nafteedii oo dee suxuurihaa malaaba iyadaaba daahire suxuurtii ay suxuuranayeen markay dhammeeyeen ayuu qaama kacay nebiyullaahi sala allahu calayhi wasalam ila salaati salaadiiba u kacay fasallaa waa salaadii subax markaasuu tukaday qulnaa lianasin anas baa waxaanu ku nidhi qataada odhanaya kam kaana bayna faraaqihimaa intee u dhaxaysay dhammayntooda iyo faaruqitaanka ay ka faaruqeen min saxuurihimaa suxuurtoodii ay suxuuranayeen iyo wa dukhuulihimaa fi salaati gelidii ay salaada galeen waa salaadii subaxii intee u dhaxaysay qaala wuxuu idhi ka qadri maa yaqra'u rajulu inta uu ninku ka aqriyo qadarkeed khamsiina aayatan konton aayadood xadiidka hore inuu soo maray isagoo tarjamo u dhigta waayo xadiidu soo celceliya kaba mid tahay tarjamu u dhigtay markaasoo ah bal waqtiga salaada subax ayaynu halkii waqtigii salaada subax baynu ku soo maray in waxaa kaloo uu dee dhigan doonaa hadhow tarjamo kaloo markan soom gaadhna haddii a la yidhaaho oo inta u dhaxaynaysa suxuurtii iyo salaadii buu tarjamo u dhigan doonaa xadiidkana waa inoo soo celin doonaayo waa xadiidkuu soo celcelin doono macnaa laakiin mid kastaba tarjamo gaar oo ah fiqiga inoogu sugan ama waxyaalahan ka faa'iidaysanayno oo waxaana dee laba yidhi fiqulbukhaariyi fii taraajimi taraajimtiisan oo kolkol buu xadiid labaatan goor soo celinayaa labaatan tarjamana wuu leeyahay haddaad xadiidkii keliyahayd iyo riwaayaadkii dhigato ood hoos dhigto uun xadiidka wixii laga qaadanayo fawaa'idiisii taraajimtii bukhaari oon tidhaa xadiidka waxaasuu tilmaamaya waxaasaa laga faa'iidaysanaya waxaasaa laga faa'iidaysanaya dee kam dhan baa kuu soo baxaya xadiid labaatan goor barhkood buu soddon goor xadiid soo celiyaa markaasoo intaba taraajim buu u dhiganaya mid kasta waa cunwaan gaar iyo tarjamo gaara macnuuna waaxay tarjamadani waa wixii xadiidku inoo tilmaamayeen ka faa'iidaysanan kaba qaadanayno waxaad dee keeni kartaaba adoon wax kalaba doondoonin inta aad soo saari kartaa fawaa'id badan oo xadiidku uu ina tusayo laga qaadanayo u daliil yahay markaa imika halkan ruuxi waa suxuurtay muu seexan muxuu halkan ku qaya xadiidkii hore ahaa suxuurtu wuxuu baabu la soo kulmaya ma waqtiga saxarku isagoo hurdaa ee rabadaantii oo kale way ka baxaysaa waayo waqtigaa uu suxuuranaya aad uu u dhow yahay waaga berigiisa marka dambana salaaddii uu kacayo inuu ka seexdaa may jirin waqtiyada qaarkoodsa waqtigaa ay lahayd haddaan soo jeedana iyadna waaba kaba baxayay kolkol uu yar jiibsado uunoonu seexan way jiraysa kol uu seexdo intuba waa axwaal rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh axwaashiisii kaba mid ahayd ee xadiidku laakiin waxaa inooguba iman doonaa inta subaxa ku tacalluqsana way inoo horeysay halkana intii inoogaba tacalluqsanay waa inta tarjamada waxyaalaha kalena way inoo dambeeyaan kolleyna xadiidka zayd ibnu thaabit buu markii hore anas weydiiyu ihi isagu kaba warinaye intee u dhexaysay waqtigaa suxuurateen iyo waqtigii salaadii oo isagaa intan yidhi isaguna markii la weydiiyey san buu kuba jawaabay muhimkuna waxay tahay uun say isugu dhowaayeen waa suxuurtii iyo waqtigii uu salaada u kacay labaad markaasi aad bay isugu dhowaayeenoo dee konton aayadood oo si degan looba aqriyayo inta laba aqriya bal gaadhsiiba toban beri gaadhsii rubcu saaco gaadhsii laakiin waxa weeyaan waqti dheer ma aha inahaasaa uga dhexaysay buuli bal qolooyinkiina khaasatan dabcadayna dabcaan ahna in haysta halkaa uu dhigtay qaama ila salaati fasalla ayaa waxaa i taha lahu daahiru lima tarjama lahu walmuraadu bisalaati salaata subxi wa qablaha salaatu lfajri maxaa idin tahala halkaa qolooyinkiina dayba iyo haysta وقبلها صلاة الفجر يا ما هي وحا يضع عبارة وقبلها صلاة الفجر ما انتهى صباح مساح باو لحيا يا وعبارة كل يدمان وحلقة يا بين يدي سنه فجر يا كورية وعبارة كل نقص كسوغين باب دول القيام في صلاة الليل وتاغني ده دير كيدا صلاة هبينمو macnaa waa dheerayntii la dheeraynaya qiraacada inay taagnidu waxa weeyaan waa qiraa'adiibaa qur-aan baa la aqriyayaae salaada habeennimo iyo si rasuulka ilah inuu aada u dheerayn jiray taas buu baabkeedii iyo caddaynteedii yahay xadaثna sulaymaan ibnu xarbin qaala xadaثna shucbatu can alacmashi can abi waa'ilin can cabdillaahi radia allahu canhu qaala anahu qaal sanadku waa sanad reer kuufaah cabdullaahiguna markaa cabdullaahi ibnu mascuudun buu noqon abu waailkuna shaqiiq ibnu salamo hore inuu soo marro kunyadiisana aada buu mashhuur ugu yahay kitaabkana way kusoo noqnoqotaa magaciisana waa loo yaqaanaa iyadna shaqiiq ibnu salamo kitaabka waa kuba yimaadaa wuxuu yidhi markaa cabdullahi ibnu mascuud qaala sallaytu waan tukaday maca anabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay maciisa leylatan habeen baan la tukaday waa salaad habeennimo falam yazal kama suurin qaa'iman inuu yahay mid taagan xataa hamamtii ilaa aan ku hamiyey biamri sawin arrin xun aan ku hamiyey oo macnaa rasuulka ilaahay baa taagnidii buu dheereeyey de waa kaa lugihiisuba ay barbaranayeen siduu u taagan yahay cabdullaahi ibnu mascuudna way ku cuslaato uu kari waayo taagnidii markaasaa wuxuu ku hamiyey arrin xun isagaa inoo fasiri doona arrinkan xun oo kuba hamiyey dee inuu rasuulka ilaahay unoo taagan fadhiisto isagu salaadii ka goosto ama uu fadhiisto taasna waa nacayo waa tan uu xumida ku tirinayee qulnaa waxaanu nidhi abu waa'il baa yihi wamaa hamamta maxaad ku hamiday qaala wuxuu idhi hamamtu waxaan ku hamiyey an aqcuda inaan iska fadhiisto wa adara nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay aan ka tago adara bimacnaa atruka weeye in aan ka tago rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isagoo tukanayo anugu sala aan iska fadhiisto taas baan ku hamiyey kolle ficilkan adarana dee markan yadaru mudaariciisa horta dee sadna waa manta mudaariciisa waa laftii iska mashhuuro qur-aankana waa tan amarkiisu kuba yimi darhum iyo dee labaduba waxaan filaya laakiin waxaa aada u yar un luqada carbeed ku yar markuu maadiga yahay oo wadara ama waa ficil ay yidhaahaanba sida dee wadaco oo kale iyo wadara iyo carabi way ka tagtay farahay kaba qaadee ama way dileenba ujeeddadu waxa weeye ma isticmaal ma isticmaalin isticmaal naadira weeyo wadaco oo kale waa tan qur-aankeed dee waxa weeyaan iyo luqada iyo axaadiidaba dac iyo iyo dacu iyo ay kuba yimaadeen labaduba dar iyo yadaruna way ku wada yimaadeen adaruna waa taa baabkeed laakiin wadare iyo wadaca wadaca uma jeedo oo la shidan waa markay khafiifka tahay oo labaduba ka tegitaan ayo tegid ah waa waxaa markaa luqada carbeed adugu waa dee ficil jira waa kan intiisii kaleba ay jirtee laakiin isticmaalkiisa ay carabi faraa kaba qaaday ama ay naadirtay inay isticmaasho marka waa inaan iska fadhiisto aan kaba taga rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh taas baan kuba hamiyey markaa baabku wuxuu inoogu baabaysanaa duur lqiyam fii salaati lleil waxaa saxaabigan oo aadna rasuulka ilaahay dee waxa weeyaan ugu dayanayay oo dadkii waxa weeyaan saxaabtiisii waaweynayd ahayd keenay inuu ku hamiyo inuu fadhiisto waa dheerayntii dheeray aada u dheereeyey rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waayo cibaado ahaan xoogla buu ahaa sidiisa kale yaanu dee xooggaasi jirin badan ahaan ilaa aadna uu ilaaliyo rasuulka ilaah inuu kuba daydo marka waxaa ku xambaaray hamigaasi waa dheerayntii badneed ee rasuulka ilaahay dheereeye uu kari waayey dee waxa weeyaan inuu iskalifo uun mooye inuu intaa taagnaado bal markaa taasba weeye waxaana jirto kolley in badan oo ahlucilmiga ka mida ay kuba tagaan in marka la eego salaadii hadday noqoto qiyaamkeeda waa taagnida oo la dheereeyo dee waa salaaddii sunaaidba ka soo qaad iyo iyadoo taagnidii inta layska gaabiyo rukuucdii iyo sujuuddii la badiyo kollay keebaa mudan waaba khilaaf baa jiro oo xadiid saxiixa muslim ku sugnaa ayaa wuxuu afdalu salaati duulu lqunuut salaad waxaa ugu fadli badan qunuutna halkan qiyaam bay kuba fasireen waa taagnida dheer ayay kuba fasireen waana sida aimada qaarkood kuba tegeen waxaa kaloo saxaabo badan iyo adigu saxaabo iyo qalooyin kaleba aan yarayna iyagoo ay kuba tagaan kahratu rukuuci wasujuudi afdal rukuucda iyo sujuudoo la badiyaa inay tahay ta fadliga badan xadiidka isna muslim kuba sugnaa xadiid thawbaana afdalu lacmaali kahratu sujuud lafdigaasba weeye laakiin kollay se laguma jamciyaa axwaasha kala duwan iyo ashkhaasta kala duwan bay tahay ruuxii taagnidaa badan dheer karaya qur-aan badanna hayay oo kale isagoo qur-aankii dheereeya waayo tasbiixdan iyo umuurahan qur-aanka kaba badane ayaaba dee fadli badan siaa rasuulkii ilaahayna yeelayay kii aan taas ahayna ee waxa weeye ama taasi ku cuslaanayso ama qur-aan badanba aan korkaba ka hayn hadduu sujuudiyo rukuucdii badiyo bal matalan taasna waaba xaalkiisay noqonaysaaye bal intaba de laakiin waxa weeye inooguma yimaadeen waxaana jirta xadiid xudayfe kuba yimi rasuulka ilaahay ragcad keliya baqara iyo alcimraan iyo nisayno ragcad keliya weliba isagoo hadday tasbiixi soo marto tasbiixsanaya isticaada hadday soo marta ama barya ilaahay baryaya taas oo kale oo ku joogsanaya taas baa kuba timi iyadoo rukuucdiisa iyo sujuuddiisuna si ay uba dheeraayeenoo waa taagnidan badan imanka xadiidka inooguba sugan xdثna xفs بن cmر qال xadثna khالد بن cabdاللahi عan xusayn عan أbي waئl عan xudayfة رadي الlه عnهm bal kolley casharku si ugu yar socdo sanadka waxba dee waxaan leeyahay wax cusub baan arkahaynba khaalidna kol khaalid keliyuu ku gaabsadaa kolna waa khaalid udaxaan ninkii la odhanaya waa nin aada u qiimo badnaayo yidhaahayna ilaahay buu naftiisa kaba iibsaday saddex gooroo urtay usoo naqliyaan waxaa kaba mida inuu dee ismiisaamay dabalaa xoolo badan buu lahaaye waa ismiisaamayo intii miisaankiisu noqday qadarkeed buu saddex goor sadaqaysay saddex gooroo kala duwan ayuu sadaqa ula baxay waa taasay yidhahdeenoo ilaahay buu naftiisii ka iibsadee saddex goor ayay yidhaahdeenoo waa qadre wasni ayuu la baxay oo kale khaalid ibnu cabdillah waa nin aada u qiimo badnaayo dee xufaadiina kaba mida isaga iyo imaam malik iyo xamaad ibnu zayd iyobaa dee sanad keliya wada dhintay wuxuu yihi xudayfat ibnulyamaan ana nabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxuu ahaa idaa qaama markuu kaco litahajudi tahajudka uu kaco min alleyli yashuusu waa marmarinayey faahu afkiisa bisiwaaki cadaygaoo macnaa uu cadayanayey oo markuu rasuulka ilaahay habeenkii kacayo salaada habeennimo u kacayo in markaa uu weysaysanayo ama weysada horteedba uu sii cadayanaya salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiidkan xudayfa horeynu u soo maray dahaaraynu kuba soo maray dee baabkiisii taas baanu ahaa halkan baabku wuxuu baabaystaa duulu lqiyaami fii salaati lleyl cibaarada inooguma sugna waa dheeraynaya salaadii iyo waa gaabinaya midna marka laftigan kama faa'iidaysanayno duululqiyaam iyo qisarkii iyo inna kama faa'iidaysana lafdiguna tanbuuyama saas baa ayamadii kitaabka sharaxday iyo qolooyinkii egee barhkood halkan ishkaal ay muujiyeenba xadiidkan baabka waxaa soo geliyey baabkan oo kale soo geliyey barhkood baaba yidhi waxaa arrintu ay tahay malaa uu ishaarayaa un cadaygan cadayanayo dee wuxuu tilmaamayaa salaadii markiiba intuu hurdo ka soo kaco intuu weysaysay iskamu gelin waa u diyaargaroobay waa cadayday marka hay-adiisan uu dhammeeyu taam yeelay inuu salaadana dheeraynayo ayay taasi tilmaamaysaa hadday takhfiif tahay umuurahaasi uma munaasib noqdeen adigu barhkoodna waxaabay leeyihin malaa xadiidkaa kale saddexda inuu ragcad keliyo saddexa surood ku aqriu ishaaraya laakiin kaas baan shardigiisa hayna adigu calaa kulli xaalin kolley munaasabadu daahir ma aha waxa weeyaan dee macnaha yar fogna culimmadu way ishaareen barkood baaba yidhi idaa qaama litahajud lafdigan qaama waa tahajudkii markuu u kaco siay caadadiisu ahayd caadadiisu ahayd oo de caadadiisuna dheerayn bay ahayd oo halkaas baabay tilmaam ama ishaara ugu sugan tahay dheerayntii oo waa markuu tahajudkii dee caadada u ahaa u kaco dee tahajudkii caadada u ahana inuu qiyaamka dheeraynayo weeye halkaasay munaasabadu ama ay noqonaysaa barhkoodna waa sida ibnu rushayd iyo macnaha ishaareen baabun kayfa salaatu nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay salaadiisu say ahayd waa laynagu celcelinaya hadda maaha uun waxaan dee cilmi ahaan laynooguma celinayo waa dee dayasho ahaanna rasuulka ilaahay waa kaasoo dee habeenna salaada habeennimo waa ilaalin jiray waa tukan jiray horena saan usoo sheegnay cishaayiga dabadii ilaa waaga berigiisa wixii lala yimaadaaba salaad habeennimo weeye ruuxu kolley inuu xaddi yeesho ama nasiib haba qadinto intaanu seexan halaba yimaado bal rasuulka ilaahay baaba taa saxaabada qaarkood u dardaarmayo inay witrigooda tukadaan intaanay seexan waaba intaasay hurdadu la tagto kii isagu bartay ee rajaynaya inuu habeenka gelinkiisa dambe kacana waaba sida u fiican bal markaase laakiin kolley ruuxu inuu xadli yeesho wax yeesho salaada habeennimo ah ama witrigeediia kolley dee ruuxii muslimkaa bal dee ruuxii culimo ahaayee maalan axaadiidana ay kuma soo noqnoqonaysee dad u dhigaya u sheegayay kolley xadligan inuu yeesha waa shay muhiima weeyaan oo tan dee celcelintan laynoogu celcelinayo maaha inaan alfaada uun baranno ee waa camalkeedii baa la arrinta ay tahay wakam kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam yusalli min alleyl macnaa seebay ahayd salaadiisa kayfiyadeed waa qaybta hore imisaa rasuulka ilaahay ka tukan jiray habeenkii imse ragcadood حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سليم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وحيري إن رجلا نبا قال يري يا رسول الله رسولك إلهي كيف صلاة الليل صلاة هبيني وواسد السيبا لو تكن يا صلاة هبيني كيف قال وحيري رسولك إلهي مثنى مثنى لبا لبا وهي صلاة هبيني ومعنوها محي أن تصلي بعد كل ركعتين وأياما من كل ركعتين مركز لبا ركعتين تكتب السلام النقص لبا لبا أوتكو لبا لبا أوتكو وقدام بيننا وتوتر فإذا خفت هداد كعب ستا الصبح وروحي هدو إنو واقي كبر يو كوا بقضو دي هدانو كوا بقضو أغي هبينكو إنو هرسية لكن سلادي سوا تشوشين أيه وسلادي سوا هالكا كو تشوشين أيه يدنا الله إيمان أيه فإذا خفت الصبح فأوتر واحد كوي تردا بواحدة مد وبل مركا كيفية سلاد هبينمو ee u mudnayd markay inaga noqotona inoo fadliga badnayd maxay tahay waa in la kala fasliyo rakacaadkii oon la yswada raacina labalaba loo tukado taas baa ay tahay waayo rasuulka ilaahay markii la weydiiye saa'ilkiitan weydiiye sanuu kuba jawaabay marka alafdal fii xaqi lumma waa inay noqoto salaada habeennimo labalaba laba ragcadood buu tukan oo u salaama naqsan laba kale rasuulka ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu caleyh fasli uu kala googoyuu saasoo kale labalaba u tukadayna way ka sugan tahay isagoo xidhiidhiyey ama shan xidhiidhiyey ama toddoba xidhiidhiyey ama sagaal waa saddexa xaalo shan aanuu dee atixiyadku ka ugu dambeeye ahaa toddoba labada ugu dambeeye atixiyad uu fadhiistay laakiin salaamo naqsi keliya lahaata ragcadda toddobaad sagaal ta sideedaad atixiyad uu fadhiistay haddana uu ka kacuu tii sagaalaad intaba rasuulka ilaahi way kaba sugan tahay waana wax jahayso adiguba haddaad istidhaaha israaci oo sagaal ama shan ama toddoba israaciso way kuu bannaan tahay ee laakiin maxaa inoo fadli badan waana kan rasuulka ilaahi inoo tilmaamay saa'ilkii ugu jawaabay an takuuna matha matha taas iyadoo midoo sida xadiidkan xadiidka horena waa tii kitaabul udri inooguba horreeye taasi imaka halkan waa kayfiyadii maxaa inoo hadhay kam iyo tiradii حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه قال سند كوا دمان ودد مصودا مرة إلى كتابك حتى كتاب الإيمان يا إن كدم بيسيبا أبو جمرة نص بن عمران الإيران هروس وغاني يحيى هذا مسدد كورنا يا نوا يحيى القطان ما هي يحيى القطان وهي وحول مركز ابن عباس قال كانت وحيد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة رسولك إلهي ثلاثة عشرة ركعة صدح يعتبر ركعة يعني بالليل وهبين كي رسولك إلهي صلاة دي سيو تكن شري صدح يعتبر ركعة بي أهيد أنا وحوي ملهن ورقيد با أما دائما ورقي با رسولك إلهي صدح يعتبر هبين كستو كان يتاما أرانينو إدوا سياليه ورسولك إلهي تكدي إنه وكبت تكدي متكبا ميدا ابن عباس نهبين ولا تكدي انت بو تكدي طبقا كاننا ولو عرفي انا كينيسو ساسي صلاه دي اهيد سي waxay muwaadaba keenayso hadana sariix kuma aho saas baa imaam nawawi iyo meela ay yiraahaanba taa waa ficilun hadii la yiraahdo kaana yafcalu kada mar kaliya wax la sameeyay xataa waa laga cabiri karaaye bal rasuulka ilaahay salaadiisi 13 ragcadood bay yidhi waa habeenkii taasina u mid xadiid caaisha ama laba xadiidoo caaishana waa kuwan in yar baan markaa isu geyn doonaa iyaga حدثنا إسحاق قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال أنه قال إسحاق وين الراهوي عبيد الله بن موسى سند كلبادنا وينوغو بس وين هاي أنا وحي تالا عن أبي حسين بأي تالا وحد أي ضميسان تاي kollayna waa xagga madbacada un weeye ma haddee bukhaari iyo jaanibkaas maaha ninkan kunyadiisa abuu xasiin baa la yidhaha xadu way fadxisan tahay kolley waa xarakaysan doontaan waxaan filaya dee saas hadday idiin dhacday waayo abii xuseyn baa taal waxaan caawaba inoogu jiray sanadka xuseyn nin la yidhaaho dee ninkii maakani waa kunyo kaasi magac buu ahaa abii xasiin waana magac keliya markii bukhaari iyo muslim la eego oo marka la eego wax xada la fadxiyo bukhaari iyo muslim kan baa jira waa nin cuhmaan ibnu caasim baa la yidhaha sida alfiyada ciraaqiba waftax abaa xasiinin ay cuhmaano ahaydoo waftax abaa xasiinin ay cuhmaano macnaa marka dee ruwaadda aad eegaysa labada saxiix iyo muwadda maalikna oo soo raaciye abaa xasiin fatxi macnaa xadiisa kor dhowe xuseyn ha aqriin waana ninkaa cuhmaan la yidhaaho abaa xasiinin bal wuxuu yidhi markaa masruuq qaalat qaala sa'altu waxaan weydiiyey caaishata radia allahu canha caaishaan weydiiyey kollay inuu dee xarakadiisu santay labada alfiye iyo dee kutubtan mutalifkaba ay ku wada sugan tahay waana taanu sa'altu caaishata radia allahu canha ayaan weydiiyey can salaati rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi salaadiisii bileyli habeenkii uu tukanayey faqaalat waxay tidhi caaisha sabcun wa tiscun macnaha salaadiisu waxay ahayd hiya sabcun toddoba wa tiscun sagaal waaxida casharata koob iyo toban siwaa rakcatay ilfajri aan ahayn oonay ku jirin labada ragcadood ee subax bal riwaayadan waa tan riwaayo ka dambaysana waaba tan oo muxuu yihi musanifku xadaثna cubaydالlah bn musa qaal akhbarana xandalaة can اlqasimi bni muxamedi can caaishaةa radi allahu canha qaalat anaha qaalat cubaydاllahi bnu museeg markii hore isxaaq ibnu rahawey ayuu ahaa isxaaqaasi walow xaafid yidhaah xadaanaa ma yidhah laakiin halkan ba isagunbuu kuba fasiray cubaydullahi ibnu muuse ayuu ka warinayay maantana bukhaari toos buu uga warinaya marka cubaydullahi ibnu muuse waa min kibaari shuyuukh albukhaariyi sheekhada bukhaari dabaqada ugu waaweyn ayuu kaba mid yahay waasidana waa kaga wariyaa waasidalaan labadan xadiide imika isku xigana waa kan mid waasidadii isxaaq buu kaga wariyey midna isagiibaa toos ugaba wariyo macnuu xadiidka hore kamuu maqlin toos ugamuu maqlin kana toos buu ugaba maqlay waana sheekhiisii ama dabaqada koowaad ee sheekhada ugu waaweyn sheekhadiisa ayuu kaba mida cubaydullahi bni muusa alcabsi waxaa markaa caaisha tidhi kaana nabiyu sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yusallii mid tukada min alleyla habeenkii alaaa casharata ragcatan saddex iyo toban ragcadood buu tukanayay minhaa waxaa kaba mida saddex iyo tobanka alwitru waaba ragcaddaa ugu dambaysa iyo wa ragcat alfajr subaxa labadiisa ragcadood dee aad bay ugu dhowaayeen oo tan bay u raacisay labada ragcadood subaxna waa sunnaha subaxa oo guriga kuba tukanayo oo la arko dee waqtiga witrigiisii markuu dhammeeyo dabadeedu inta la aadaamo uu tukan jiray markaa saddex haddaan labadii ragcadood aan fajriga ka saarno waxaa inoo soo baxaya rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh koob iyo toban inuu tukan jiray taas ayaa inoo soo baxaysa bal kolley axaadiisu malaha qaybna way inoo soo noqnoqon doontaaye caaisho xadiidkeeda marka la eego riwaayaad kala duwan baa caaisho laga wariyey iyaduna inoo wada saxiixana inooguba sugan riwaayada hore eeg toddoba waa tukaday sagaal waa tukaday koob iyo tobanna waa tukaday baa lafdiga hore inooguba sugan kan dambena koob iyo toban buu tukadaa inoogu sugnayd xadiidkii abusalaama kaba warinayeyna rabadaan iyo keyrkio tobanna koob iyo toban kamuu badin jirin bal taas baa inooguba sugnayd saddex iyo toban oonay ku jirin weliba labadan ragcadood ee fajrigu sideed intuu tukaduu shanna raaciyey muslim iyo abu daauud iyana way wariyey ama dee oo saddexiyo tobankaaso iyadna waa xadiidka saxiixo inuu saddexiyo toban tukadayna caaisha way kaba sugan tahay aimada qaarkood baa kaba dhigay iskhilaafkaas idiraab xadiidkeeda waxba idiraab ma jiro habeen keliya kama waramayso waqtiyo kala duwan bay kaba waramaysay xadiidkaa horena kolley waa waxyaalo inood mathalan waxaasba axwaal kala duwan inay ahayd bay inoo sheegaya waxaana jirta xadiid abu daawuud iyo axmed iyo ay wariyeen oo caaisha tidhi kaana yutiru biarbacin wahalaaثiin wa sittin wahalaaثiin wa hamaanin wahalaaثiin wa cashrin wahalaaث afar iyo saddex waa toddoba waa ku witreeye lix iyo saddex waa sagaal sideed iyo saddex waa koob iyo toban toban iyo saddex walam yakun yuutiru biakara min alaaa cashrata walaa anqasa min sabcin waana xadiid inoo jamcinayo waxyaalana ino isugu keengeynaya toddoba in ka yarna kuma witreen saddexiyo toban wax ka badanna mata witreen marka axaadiideeda idiraab ma jiraan leenahaye toddobadu waqtiyada qaarkood toddoba weliba sanadihii ugu dambeeyey cumrigiisa toddoba waa tukaday sagaalna waa tukaday waa habeenada qaarkood iyo waqtiyada qaarkood koob iyo toban waa ti u badnayd saddex iyo tobanna iyada nafteeda xadiidkeeda caaisho ay inoo wareyso rasuulka ilaahi waa tukadee laakiin intaa kamuu badin ibnu cabaas xadiidkiisu saasoo kale ayadna jirto dee saddex iyo tobankani waa yimi axaadiid abi daawuud iyo keyrkiiba ay kaba warinayo tiradu intaa ay ka yartayna way jiraane bal waxaan leenahay rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dee waa axwaalihiisii kala dunaa iyo duruufo kala duwan waqti uu nashaadaysay iyo waqti kaleba waqti habeenku dheer iyo waqti bal maalan markaasoo salaadihiisu xad gaara may jirin oo dee aan la dhaafin salaada habeennimada laakiin isaga markay noqoto saddex iyo toban baa u badnaa toddobana way u yarayd axaadiidan wax iskhilaafoo ku sugani ma jirtee waa waqtiyo kala duwan wixii uu tukaday bal taas bay noo noqonaysaa oo imika waxba in ishkaalka bacd alculamaa ay halkan la yimaadeeni waxba maaha ee waa axaadii axwaal wada saxiixa waana waqtiyo kala duwan haddii ay arrintu tahay habeen keliya laga waramo ama maalin keliya laga waramo maali habeen keliya laga warramaya la odhan lahaa axaadiidan see lagu jamciyaa ee waxaan leenahay waa waqtiyo kala duwan oo intuba wax wada jaa-isa weeye rasuulka ilaahina way noogaba sugantay baabkan ku yardaraya kalena habeen dambe daynayno baabu qiyaami nabiyi sala allah min nawmih rasuulka ilaahay kicitaankiisii uu hurdadiisa kaba kacayey salaaduuba kacayay baabkii weeye iyo wamaa nusikha wixii la nasikhay min qiyaami leyl habeenka qiyaamkiisa ah oo macnaa qiyaamkii habeennimo ee rasuulka ilaahay lagu waajibiye bal maalan isaga waa la nasakhay oo saa ummadaba xaqooda loogaba nasikhay baa isagana looga nasakhay walow laasimay ilaalin jiray safarkiisana uu tukan jiray haddana dee may ahayn wax waajibku ah ee tadawuc baabay ahaydoo macnaa wixii caddaynaya naskigana halkanuu inoogu soo aroorinaya wuxuu ihi iyo waqowlihi tacaala yaa ayuha almusamilu qum illeyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi waratil alqur'aana tartiila inaa sanulqi calayka qowla haqiila ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu wiطaءa waaqoomu qiila ina laka fi nahaari sabxan tawiila waa sida itaa laan aqriyaya kolley bukhaari marka la eego shuraaxdooda qaar aayaadka in yarin yarunbay ka soo qaadeen wbay dee inta hore iyo inta dambuunbaabay isku yar xidheen ee aniga nuskaday iidhan tahay tan xaafid ibnu xajar yaa ayuha almusamilu musamil asalku waa almutasamil ee zadi iyo tadii baa la ysku idqaamay uun macnuna waa kan dharkiisa iskuba dedayo markii waxyiguba yimi khawf iyo haybaba kaasow qumin leyla kac habeenkii waa salaadu kac ilaa qaliilan in yaruun mooye nisfahu qaliilantii bay bedel ka tahay bal taasaan ku gaabsanna waayo tafsiir ma joogno hadday barhkood wax kalaba kuma fasireen oo habeenka intiisii badnayd weeye haddaba qaliilantii dee marka habeenka intiisa badan loo eego wax yarunbuu noqonayaa dee in badan baa isaga naftiisu haba noqdee intii baan bad nisfahu waa barhkii kac oo habeenka kale barhkii aw inqus yar nuqsaamiyo minhu min anisfi qaliilan waa niska in yar kaba dhin aw zid siyaadi caleyhi korkiisa waaba iyadoo niskii uu sii siyaadiyu uluayn gaadhsiiyo halkana nuqsaantii uludba uu kaba dhigo salaadiisii u kacayay habeenka uludkii waratil qur'aana tartiil qur-aanka tartiiliyo macnaa si degan oo xaraf kastaba dee waxa weeyaan la dhammaynayo si muuqdana loo aqriayo xarakaadkiisii la taam yeelayo bal maalan taas uba aqri ina anagu sanulqi waan tuuraynaa caleyka korkaaga qowlan qowl waanu dejinaynaa weeye thaqiilan culuso dee marka la eego takaaliiftan uu kulansadee xalaal iyo xaraam iyo taas ah waajibaad iyo umuurahaasi takliifku waa wax shaaqa waa wax culusoo taas baaba culays ku yahay ama sidiisaabuu qur-aanku uuba culus yahayoo waa kaa rasuulka ilaahay marka waxyigu kuma imanayo kolkol dhidid badan isaga jirhkiisa wejigiisu isbedeli jire dhidid badan kama iman jira iyadoo dadka kale ay dhaxmoonayaanba kolkol waa taa sidee isagoo maalin barkan waxa weeyaan zayd ibnu thaabit oo ay meel suuratu nisaa oo koobnaydba ay soo degtay uu kaba baqday culayskii inay lugtiisuba ay burburto inu dib uguba socon waa culayskii markii waxyigu kuba yihi markii horena wax taasuu dareemaya ma jirin ay soo naqliyaan hashi inay laba fadhiisatay mar waxyi kuba yimi isagoo waxa weeyaan markaa fuushan oo kaleo hiqalku waa hiqal alwaxyiba ama waa hiqal takaaliif ina naashi'ata leyla habeenka qiyaamkiis waa qiyaamkan habeennimo hiya iyadu ashaddu iyadaa u adagoo widaa'an waa qiraa'o weeye dee wadcanna waa tanee bal isku macnaan kaba fasirira isagaana fasiri doono bukhaari oo xagga muwaafaqada marka la eego carabka iyo qalbigu ay iswaafaqaan maalintii waxbaa ku jeedinaya oo ku shuqlinaya oo kaa sarfinaya oo la arko in waxaan aad ka aqriyaysa qalbigaagu aanu laba socon ee muwaafaqada qalbigii iyo carabkii ay iswaafaqayaan iyadaa u badan oo taasi u suganba wa aquumu iyadaa u toosni badan qiilan xagga qowlka ina laka waxaa kuu sugnaaday fi nahaari maalintii sabxan tasaruf iyo gadgadoon howlahaaga iyo ashqaashaada aada uma tasarufayso dee markaasaa daraaddeed cibaado badan iyo tafaruqan daacada aanad maalintiiba helayn tawiilan dheer wa qowlihi calima an lan tuxsuu ilaahay wuxuu ogaaday inaadaan karahayn oo dee intaa dhee intay habeenka ulukii ama ulutaynkii ama taas inay istaagtaan oo daacan u taagnaataan fataaba calaykum ilahay waa idinka tooba aqbalayoo waa idinka kor yeelay waajibkii xaggaa idinkaba saaraan horena waa ti bal maalan meeo xadiid kale inay caaisho iyo xadiidka ibnu cabaasin iyo dee wuu inooguba iman doonaa ka ibnu cabaasin mid caasho iyo suuradda inteeda hore iyo inteedan dambe calima allan tuxso ay kula sugantahay sanadiin ay udhexayso sanad bay xaaladaa hore ku camalfalayeen rasuulka ilaah iyo saxaabadu intii maka la joogay markii dambe a ilaahay kaba fudaydiyey faqra'uu maa tayasara min alqur'aani calima rabbi wuxuu ogyahayba an sayakuunu minkum marda antu waa almukhafafa min athaqiil oo saa daraaddeed ficilka mudaarac saasaanay u nasbin oo maha dee antii masteriyada aydee wax nasbinaysay ee kollayna waa halkan calima an sayakuunu anhu sayakuunu inuu noqon doono minkum mardaa kuwa xanuunsanaya idinka mid noqon doonaan iyo waakharuuna kuwo kaleo yadribuuna fi lardi dhulka soconaya yabtagoo safraya yabtaguuna xaalay dalbayaan min fadlilahi ilaahay risiqiisa tijaare iyo waxyaalaha uba socdo oo dee aan haleelahaynba markaas salaad habeennimo inay tukadaan iyo waakharuuna kuwo kaleo yuqaatiluuna dagaalamayo fii sabiili illah welina umuuraha qitaalka iyo jihaadkaiyo waqtigaa lama soo dejin faqrau maa tayasara min waaqimu salaata waaatu zakata waaqridu llaha qarda xasana wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allahi wakhayra wacdama ajra qaala abuu cabdillaahi wuxuu yihi waa bukhaari qaala bnu cabaasin radia allahu canhuma baa wuxuu yihi nashaa qaama bilxabashiyati lafdiga nashaa ee imaka ina naashi'ata leyli dee masdarkeedba ay noqonaysaa matani waa qaama macnaa kacay waa kicitaan bilxabashi oo macnaa wuxuu leeyahy lafdiga naashia maaha lafdi carabiya asalkiisa hore ee luqada xabashida ayuu qaama u kuba yahay waana taas waa ibnu cabaas qowlkii sheekhuna uu soo naqliyey dee koleyna waxa weeyaan jumhuur lculamaa waxay ku tagaan anahu laysa fi lqur'aani shayun bikayri lcarabiya waayo maha kelimaduna kelimad xoogaa ayay tiriyeenoo kutubtan culuum lqur'aanba kuba sugan ay leeyihin luqaad kala dumeoo xabashidu ay kaba mid tahay ayay kelimaadkaasi ka soo jeedaan laakiin jumhuur culamaa waxay leeyihiin qur'aanka kuma sugna wax af kale ah ama luqo kaliya kuma sugnoon carabi ahayne wixii soo arooray ee la leeyahay luqadaasna kelimadan waa la isticmaalaa maxay noqon min baabi tawaafuqi luqatayn labada luqadoodoo macnahan ku kulmay un weeye tanna waa isticmaashay taasna waa la isticmaalay ee ma aha in luqadaas ayoo lafti dee mucarab ama halkaa laga soo qaatay inuu yahay luqadii carbeedna waa jirtaa marka haddii taa laba yidhah waxaabaan odhanaynaa naashia waaba masar sida caaqibo oo kale masar ay u tahay oo nashaa masarkeedii oo faacilo kuba yimi oo la yidhaha ina naashiata leyli waa habeenka qiyaamkiisu ina qiyaama leyli taasna de haddii la yidhaha nashaana waxani waa bilaabmayo shay kastoo habeenkii ama ma kullu maa shayin yabdau wayaxduu fi leylba naashia waa laga cabiraano way yidhaahaanba ee bal waxa weeye qowlka ibnu cabaas uu nagoo soo noqliya taasa kelimadoo keliya maha waxa laga yaaba in labaataneeye ay tiriyaan oo bal matalan idqaanka suyuudi iyo kuba suganoo ay tiriyaan labaataneeyo ay leeyihiin luqaad kala duwan ay u sheegaan oo dee ay tani ay kelimadan kaba mid tahay widaaan kole waa qiraaa dee qiraaa weeye intooda badan wadcan bay aqriyaneska waxna kugu fasiraynaa qaala wuxuu leeya isna waa waadaa masarkeedii ee waa waadaa uu waafaqay widaaan soo maaha markaa muwaada'atan lilqur'aani weeye ay markaa muwaada'atan lilqur'aan waa maxay oo ashaddu muwaafaqatan lisamcihi wa basarihi wa qalbihi macnaa xagga marka la eego carabkii iyo samcigii iyo basarkii waayo qalbigiiba wax sarfinayaa ma jirto habeen saqdiiba dhexe buu kacay humuumkii adduunyana waa ka madhan yahay markaa carabkiisa waxaanu ka leeyay qalbigiisa iyo samciga wixiisii baa la wada socdo xagga muwaafaqo in khushuuc qalbi iyo dee tadabur iyo qur-aankii laguba aqriyo tanbaa u badanba weeyaan oo markaa muwaada'atan lilqur'aan ay ashaddu muwaafaqatan lisamcihi wa basarihi wa qalbi liwaadiu tani iyadu suuradan kuma sugna waa suuratu tawbad ee waa caadadii bukhaari oo kelimadan kelimo shabahaysa hadday meel kale ku sugantahay uu soo qaado qur-aankii oo liwaadiudaa suuratu tawbaba ku sugnayd maxay ahayd waa liyuwaafiqu inay waafiqaan markii halkii intay taxriimkii ka kaxeeyaan bishan ayay dee bil kale ay odhanayaan bishanaan xurmo kaba dhigaynaa siay afartii ay ahaan jirtay un tir ahaan ay u waafaqaan iyadoo bilihii khusuusiyadoodii ay meesha kaba saareen marka hal yuwaadiuna liyuwaafiqu xدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال xدثنا محمد بن جعفر عن حمyد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول كان رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilah waxa يfطر mid afure miن الشhهر bشhi xatىa naduna ilaanu malayno anlaa yasuuma minhu inaanu waxba kaba soomayn wayasuumu wuu soomi jiray xatىa naduna ilaanu malayno anlaa يfطira minhu شhaya inaanu waxba kaba afurayn wakaana wuxuu alla tashaa-u mid aana doonin an taraahu inaad aragto min alleyla habeenkii musalliyan xaaliya mid tukanaya ilaa ood aragto ra'aytahu waad arkaysay oo isagoo tukanaya waad arkaysay macnaa waa taraahu min alleyli waa waqti habeenka ka mida oo mucayana haddaad isilaaha rasuulka ilaah oo tukanaya aragood u kuur gasho bal haddaanad habeen aragood ood habeenka labaad arag kolli isagoo waqtigaa tukanaya waad arkaysay walaa naaciman ay wa kaana laa tashaau an taraahu waxay dhaha ma shani waa inaanad doonin inaad aragto naaciman isagoo hurdo waqti awqaadda kaba midoo habeenkiia ilaa ra'aytahu waad arkaysay oo macnuhu waxa weeyaanuun rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh acmaashani de waa kaasoo naska inoo horreysiiye rasuulka ilaahi xataa fii xaqii salaatu leyl in la nasakhay waa camal tadawuca camalkii habeenkiina waa badan yahay rasuulka ilaahayna marna may dhicin habeen inuu soo jeed ku dhammeeye aslan oo taas may dhicin se aanu bil aan rabadaan ahaynba soom inuu ku dhammeeyo aanay u dhicin riwaayada dee ku timi shacbaan inuu dhammaanteed wada soomi jirayba waxaa fasiraysa riwaayadan kale ah in yar un mooye inta kale inuu soomi jiro aqlabkeeda ay kuba xambaarantahy marka macnuu waa maxay kol hadduu camal tadawacu yahay awqaad macluumah oo mucayana oo ay ku xidhan tahay ma jirto ee waxay noqonaysaa calaa qadri iraadati wanashaad waa kolba ruuxa iraadadiisa iyo nashaadkiisa ayay qadarkeed noqon rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markay noqoto bilbilaha ka mida uu soom macruufa lahaa macnaa ayaamo tirsanoo la yaqaanoo la yidhaha waa kon ayaamihii uu rasuulka ilaahay soomi jiray ama ayaamo tirsanoo la yidhaha waa ayaamihii uu afuri jiray taasi may jirin ee waxa weeye kol buu israacin jiray soomba iyadoo la moodayo inuu dhammaynayo manaanu dhammayn jirin kol buu afur la israacin jiray isagoo la moodayo inuu afur ku dhammaynayo haddana kumuu dhammayn jirin macnaa may jirinuun ayaamo tirsanoo bisha kaba midoo la yaqaanoo la yidhaha waa ayaamihii rasuulka ilaahay soomi jiray ama ayaam waa ayaamuu afuri jiray kolba dee saabal maalan uu doono iyo waqtiga bisha kaba mida ee uu soomo ayuu soomi jiray afuri jiray xagga salaada habeennimana axwaashiis way kala dunaydoo koluu gelin hore tukaday iyo koluu saqdhexa tukaday iyo koluu gelin dambeba tukado taas waa ahayd waana isagoo kolley taasi innaga nafteenna uu dee taa inoo jidaynayo oo markaa may habeenka ka mid ahayn saacado goon iyadoo la yidhaha bal imaka labada ama saddexdoo kale waqtiga kolliba rasuulka ilaahi waa soo jeeda ama waqtiga kolliba waa hurdaamay ee waxa weeye adigu haddaad saacado gaaroo doonaysa rasuulka ilaahay isagoo tukanaya inaad aragto haddaanad habeen arag oonad habeen labaad arag habeen saddexaad arag isagoo kal habeen kale waad arkayso isagoo tukanaya haddaad waqtigaa naftiisii ama waqti kale aad doonto jeclaysatay inaad aragto rasuulka ilaaha hurdana haddaad u fiirsato weeye ood laba socoto haddaad habeen iyo laba iyo saddex ay arrintaasi dhici weydo mar kale waad arkaysaayo macnaa waqti mucayana oo gaara oo uu laasimi jiray qiyaam ama hurdo laasimi jiray may jirin marka arrinku waxa weeyaanuun iraadada iyo kol hadduu tadawuc yahay waa bixasabi aliraada bixasabi nashaad ee dee ruuxi halaba yimaado yaanu daynin laakiin haddana waxa weyan xagga waqtiga waqti la leeyahy waqtigaas unbaa la ilaalinayaa oo bal maalan ay noqoto waqti la hurdaya waqti markaas in la soo jeeda ay saasun ay u kala dabdisnaadaan taasi may jiraan ruuxa nashaadkiisunbay kuwa xidhan tahay waana arrinta ysiir bay taasi noqonaysaa wallah subxana wa taala taabacahu ma in yar baa ay hadhen taabacahu sulaymaan wa abu khaalid ilaxmaru can xumaydin kolley nusqooyinka bukhaari oo dhan tan baa dhacday macnuhuna waxa weeyaan in xumayd markii hore waxaa ka warinaya xadiidka imakaag maxamed ibnu jacfar ibn abi kahiir kolley maxamed ibnu jacfar oo gundar loo yaqaanaana waa nin kaba mashhuursan laakiin ninkii ma sanadkani waa sanad reer madiine ah weeye walow dee qeybta hore bal markaa maxamed ibnu jacfar ibn abi kahiir marka ay tahay halkaa uu kaga jiray baa waxaa galay ninkan sulaymaan uu ku magacaabay laakiin arrinta jirtaa waxa weeye wowbaa taallo sulaymaan iyo abu khaalid marka waa nin sulaymaan la yidhaayo nin kaleo abu khaalid la yidhaha ayaa labadooduba iyaguna xumayd kaba wariyeen taas baa meesha taalla nusqooyinka ruwaadii bukhaari oo dhanna sidan baa kuba sugan marka haddii bal laba aan ka kala dhigno sulaymaanku sulaymaan ibnu bilaal buu noqon laakiin waxaa adigu suurtagalaba ayay leeyihin wowdani inay zaa-i tahayba oo arrinku yahay sulaymaanun sulaymaanu abu khaalidin alaxmar waayo abu khaalid alaxmar ayaa sulaymaan la yidhaha waana sulaymaan ibnu xayaan xadiidkiisa naftiisuna sulaymaanka oo abu khaalida wuu inoo iman doonaa marka waxa daahiraba wowda inay zaa-i tahay ee arrinku yahay taabacahu sulaymaanu abu khaalidin alaxmaru can xumaydin soon baanu ku keeni doonaa riwaayadiisa wallah subxaana wa tacaala aclam